shirkan oo socon doona muddo laba cisho ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wadashaqaynta booliska dhexe ee soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed xage ayaa ugu horeyn shirka ka hadlay isagoo sheegay in ujeedku yahay wada shaqayn wanaagsan oo dhex marta booliska soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada
waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo beri labada maalmood ee shirku socon doonaba aynu saddexda beri shirku socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee aynu muxuu ahaa booliska soomaaliyeed labadiisa heer mid federaal iyo mid dowlad goboleed ay ula wareegi lahaayeen ula dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobolada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeye labadaba taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan ee dowladnimada soomaaliyeed ay dhinacna uga ula dagaalamayso xawaariista dhinacna ay dib u dhis ku samaynayso ciidankii taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin ayaa sheegay in hadda ay wadaan samaynta sharciga booliiska islamarkaanay rabaan in dib loo habeeyo booliska soomaaliya waxaa bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliska soomaaliyeed shaqooyin aada muhiim u ah oo ay ka mid yihiin oo ugu waaweynna yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliiska dib u eegista xeerkii ciidanka booliiska dib u eegista sharcigii nabadgelyada waddooyinka iyo qeexidda habraacyada iyo waajibaadyada ay hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliiska ay kala leeyihiin inaan dhammaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya shirka fure ayaa dul istaaga muhiimadda ay leedahay fulinta dib u dhis in lagu sameeyo booliska soomaaliya isagoo xusay in ammaanka dalka marti looga yahay booliisku inay ka shaqeeyaan
waxaa ka mid ah in beliisku uu sharci lahaado waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yihi sharcigii dib baan dhaweynaynaa maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamanadooda geenayaan waa bilow wanaagsan waxaa ka mid ah in habka beliiska loo qoreeyo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteriyada lagu qoro waxaa ka mid ah in tababarka beliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan waxaa ka mid ah habka loo maareynayo personal management oo qofka maalinku shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yimi aanu janar ku dul noqon soddon sano labaatan iyo shan sano markuu shaqeeyana siduu uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa markay timaado ka hadalka ciidanka booliska soomaaliya waa hooyada ciidamada qalabka sidee soomaaliya waana kuwa sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xaqiijinta ammaanka bulshada dhexdeeda cabdulqaadir okey v o a muqdisho